waa muqdisho waxaan imid bishii labaad toddobadeedii baan soo galay wadanka ilaa haddaan joogaa wax ii hagaagayna ma jiraan guri aan leeyahay oo ku yaala degmada xamar zazab oo aan ku dhashay kusoo koray ayaa waxaa dhacday in la qaatay gurigii iyo documentigiiba mar baa la isku dhacay ragga isku dhacay documentiga iyo guriga yay way haystaan gurigii waa la kala baray mus iyo mus baa laga dhigay boos buuqaa mus nin baa qaatay musna nin baa qaatay waa u imi waan dacweeyey markaan dacweeyey waxaa dhacday inaa ilaa afar bilood hadda aan joogo dacwada wado wax ii hagaagana ay jirin adigu waxaa dhacday inaan markhaatiyaasha degmada xamardadab oo dhan aan keenay dhowr markhaatiya oo la caddeeyey inaan gurigaas anigu leeyahay beriskii oo dhan baa jooga caddeeyey waxaa la yidhi guriga inaa adigu dhulka leedahay waa ku aqoonsannahay laakiin dhismaha ma lihid gurigaada waa la iibinayaa waa la qaybinayaa sidii dhaxal raggu ila leeyihiin oo kale guriga mid qayb waxaa degan wiil wadaaga wiilka wadaadka waa waxauu ogol yahay laakiin nin qaybka kala deganaa oo wax documentiya xataa aan haysan ayaa maanta igu haysta gurigii waxa waxuu documentiya ninkaan la weydiiyey ma jirto wuxuu ku leeyahay wakiil baan ahay marka waxaan ku yidhi ninkan waxaad weydiisaa warqada wakaalada oo ninkan guriga loogu wakiishay ma uu haysto waxaad weydiisaa warqada lahaanshaha guriga ka leeyahay waa leeyahay ma hayaa maya waxaan idhi wax canshuura gurigaan ka bixiya xataa aqoonsiya ma jiraan maya surweel iyo shaar buu qabaa ninkaasaa il igu haysta adiga markii lay aqoonsaday inaan anigu guriga leeyahay dhulka leeyahay buu waxaa dhacday ninkii wuxuu ii isticmaalay xoog baawer qori buu ku haystaa waxoola wax kale kuma haysto
waayahay ugu dambayntii waxaa dhacday in uu shalay oo isniin ahayd baan waxaan tagay degmadii axad xamar jajab waxaa yimid nin la yidhaahdo liibaan cali yarow oo maxkamadda ciidamada jooga saddex gaari buu keensaday oo ciidan u saaran yahay ninkaasuu u hiilinayaa oo la jidaa wuxuu yidhi naagtan warkeedaba dhaafa maxkamadda degmooy waxaad samaysaan maxkamadda u gudbiya noo gudbiya dhinac baan ka dhaqaajinayaa gurigii marka dhinkaas ay haysta ilaa hadda waa meeraysanaya waxaan hayana ma jirto awooddaasaa lay sheegtay darkii ciidankaa lay soo gashtay baawar baa lay isticmaalaya hantidaydii aan ku dhashay anoo toban jiraan dhaxal aaba ku qaatay ilaa hadda ninkaasa aniga ii digdigle ciidan ii isticmaalaya gurigii baawar baa la iiga haystaa waxaan sameeyo ma aqaano waxaan jeclaan lahaa meel kasta oo qof qof kastoo caawinayo maanta dawladdu inay ogaato dawladdu waxa waaye dadkii ay meesha u dhiibato waa inay wax noo qabtaan waayahay waxaa la yidhi qurba joogtay soo noqon maxaanu soo noqonaa meeshaanu ku soo noqonayn haddii la haysto xageen seexana xageenu ka haragallaa gurikan guri agoon baa iskale raja iskale aan anigu koriyo toban caruura boqol iyo konton bay guri kiraa ugu jiraan ma awoodo inaan anigu boqol iyo konton bixiyo sida markaas anigoo guri hantiya haysto meelaan caruurta ku aruuriyo maanta ma haysto hooyadood waa dhimatay aabahood walaalkay baa dhalay december seventeen buu dhintay laba walaalahaya dagaalkii baa lagu dilay hooyadu waa dhimatay aabihii waa dhintay caruurta keligay baa ugu saaray reerkii oo dhan dagaalka keligay baa kasoo haray wax bid oo oo maanta reerkiia guri dhana dul-aanaayan hooya ka tagtay aaba waa ka tagay laba walaalahaya waa la dilay walaalkay waa kii december hadda dhintay toban caruuruu ka tegay ma haysto meel aan maatadii maanta ku ururiyo gurigaygii saasaa loo haystaa sidaasaa igu dhacday ninkaas liibaan cali yarow la yidhaahdo oo ciidanka oo maxkamadda ciidamada jooga baa aniga baawar ay isticmaalay waa gartay reer wuxuu joogaa baa layidhi uu leeyahay naagta waa soo xiraya waxa waaye dhibaatada waxa keenaya oo kow dhibka dhanba waxa keenaya oo haw igu fadhiya oo ka dhaqaaqi lahay oo labada lugood haysta waa ninka degmada amniga u fadhiya cismaan sheekh maxamed ayaa la yidhaahdaa ninka lidka igu ah oo raggan la jira oo gacansaarka leeyihiin ninkaas wa waxbay kala qaateen sabkay u kala qaateen iyagaa yaqaana ninka afartan bilood cagaha iga haysta waa ninka degmada joogo oo looyarka u ah aniga cid kaleba ilama hadasho xagee wax marayaan markaan idhaahdo wuxuu ku leeyahy saas iyo saasa aheyd iyaguu la jira guriga waxa waaye gudoomiyaha degmada soo xir buu yidhi waa nin shaqo badan soo xir buu yidhi markuu saaxib yidhi ninka mar kasta gurigii furaayo aan xiraynin waa isaga qafilaken buu yidhi qafilaan gabadh waan geeyey wuxuu xiray male shalaydaasaan soo maray waa la sii dambeeyahay waa la sii gelaya waa la sii baxaya
waa gartay guriga guri noocee ah weeye haddii aad dadka u sharaxdo guri intee laag guri weeye dhagaxa waaye oo lix qool ah Mhm. degmada xamurweyne waaye ku yaala degmada xamargada buu ku yaallaa waa meeshaan ku dhashay ku koray dadriskii oo dhan hadda badanaa inkastoo dadku baaba'een ama dhaxeen Mhm.
waxaan helay ugu yaraan labaatan gabdho ciidamada ah xataa ku jira oo saraakiil ah baa ku jira oo xaafada jooga saddex gabdhood ah dhalinyaradii xaafadda waan helay dariskii guryihii igu dheganaabaa jooga way joogaan wax wada raaceen ilaa hadda jaarkaygii waa qarracansan yahay waxa aniga laygu samaynay booska ka waran dhulka gurigu ku fadhiya intee laeg yahay dhul waa aada u weyn waaye waa guri lix qol ka dhisan tahay iyo laba musqul iyo laba jiko ka dhisan tahay wey
waayahay n waxaad ii sheegtahay oo kale marka ee ee, ilaa hadda afar bilood baad ku sugan tahay magaalada muqdisho afar biloodaan ku sugnaay maanta jiido meeshaasaan iska fadhiya ilaa hadda meeshaasaan iska fadhiya subax kasta waan ka lahaya duhurka ama saddexda galabnimo waxaan soo noolaa anoo waxba hayn waxba oo gacanta ku hayn kubad garoon taallaan hay kubad garoon taallo qofkii doonaa isaa ii laabaya qofkii doonaa isaa ii laabaya waayahay aad baa umahadsan tahay cabashadaadana waa gaarsiinaynaa madaxda ugu saraysa Ah, dowladda.
wasiir dawladda waxaan ka codsanayaa arrintaanitu inay sida dhaqsaha ugu badan madaxda dawladda in- dadka ay qusayso waa inay sida dhaqsaha badan u soo galaan maxkamadda waxaa laygu hanjabayaa maxkamadda noo gudbi buu leeyahay ninka liibaan cali yarow maxkamadda haddii la geeyo naagtan anaa ka qaadi kara gurigee maxkamadda noo gudbi maxkamaddii baaba sidaa laga dhigay waayahay laakiin maxkamadiisu waa midda ciidamada maaha midda rayidka maxkamadda ciidamada ha ahdo maxkamadda gobolka uu leeyahay noo gudbiyo gobolka banaadir maadaama isagoo maxkamad ka shaqeeya maxkamadaas kalena
waayahay ee, dowladdu ka tirsan yahay dabcan een, dowladduna waxay sheegtay in cadaaladda ee, mar walba ay ka shaqaynayso iyadoo shalayba guddoomiyihii maxkamadda sare xilka ee, laga xayuubiyey een, ee, guddoomiye kalena loo dhiibay een, ee, bal adiga xilligan een, ma la xiriirtay mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya ee ugu sarsaraysa marka laga yimaado een, ninkaas sheegay baawarka ku adeegsanaya cid kale ma la lama xiriirtay aanan mas-uuliyiinta xiriirin anigu gobolka banaadir baan la xiriiray gobolka banaadir un baan la- hal maalin tegay maalin labaad kuma noqonin qof wadanka muddo ka maqnaa baan ahay anigu waxaan ka tegay wadanka een, kun iyo sagaal boqol sideetan iyo lixdii reerka un baa joogay ma joogin maanta markii carruurtu rajay agoon noqotay oo meelaan ku xareeyo waayey saas darteed baan u imid anigu gurmahan carruurta ka diili jiray waxaana jiri maanta hantidooda bal u raadiyo meel isugu keen carruurtii maadaama ay rajay agoon yihiin Mhm.
waxaan la xiriiray ma jirto waxay caawanana ma arag
waayahay maxaa ugu baaqaysaa marka madaxda sare ee dowladda federaalka si loo helo ee caruurtaas hantida madaxda sare waxaan ugu baaqayaa maadaama iyagu cadaalada sheegeen oo yidhi oo yidhaahdeen qof dhulkiisa maanta laga haysan karo xoog looga qaadan karo ma jirto ay yidhaahdeen ra-iisul wasaare kayri afkiisaan ka hayaa kelmadaas waa nimid waxaan ka codsanayaa ra-iisul wasaare kayre in uu kelmada uu yidhi ka dhabeeyo waa cadibanahay hantidoodii baa la dhacayaa tuutihii dawladdaa laygu dhacayaa hab ciidan baa lay dhacayaa baawar baa lay sheeganayaa qof keligeedaan ahay in sida ugu dhaqsaha badan dawladda iga caawintaan aan aan rajaynaya insha allah